magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiranaya waxaa ka socda tobabarka macalimiintii dhowaan ay qaatay wasaaradda waxbarashada hidda iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya kaasoo lagu wada in lasoo gebagabeeyey bisha sebtembar ee soo socota tobabarkani waxaa ka qeybgelaya afar boqol oo macalin oo ka kala socota gobolada hiiraan iyo shabeellada dhexe kuwaasoo marka ay dhammaystaan tobabarkan ka howlgeli doona iskuullada dowladda macalimiintan ayaa inta badan la baraya habka ugu habboon ee ardayda wax u fahansiin karaan maamulka fasalka iyo tarbiyinta ardayda hogayaha macadka tobabarka macalimiinta ee magaalada beledweyne faysal cumar xuseen ayaa radio beelow sheegay in bisha sebtembar ee soo socota lasoo gebagabayn doono tobabarkan waxaana sidoo kale uu sharaxayaa waxyaabaha la baraya macalimiintan wallaahi hadda waxay ahayd ina inaan bilaawno barnaamijkan bishii lixaad sidaa la socota beledweyne biibaxa soo gashay saas darteed waa ka baaqanay bishii julaay aa bilownay agast dhammaadkeeda septemberna waxaa la rabaa macalimiinta in la howlgeliyo insha allah siday dowladda ballan qaaday marka saddex bilooday ahayd haddana waa laba biloodaa kusoo gabagabeynay laakiin barnaamijku wuu sii soconaya aydkoo aydkoo howl ku maqan tababarkane online a kusii wadi doonaa badankood waa dad macalimiin hore u ahay iyo qaar hadda oo kusoo biiraya macalinimada horta kow waxaa laga dhisayaa dhinaca nidaamka nidaamka markaa ku dhaho waxaa la dhisayaa confidencigii macalinka sidoo ardaydii ula dhaqmi lahaay tarbiyadii waxaa lagu soo kordhinayaa maskixiyan qofkii waa la dejinayaa psychology waxaa jirto cashir oo dhinaca psychologiga ah waa iyo cashiro kalentoo badan oo oo waxay garanayeen oo weli korle loo sii qaadaya faahfaahin dheer lagu daraayo waaye marka waxaa la rabaa qofka markuu inta ka baxo insha allah qof oo bedeli kara ardaydii oona la dhaqmi kara ardaydii sidaa la socotid soomaaliya waxay ahayd soddon iyo intaasoo sanoo dowlad la-aanay ahayd qofka waxay ahayd ma soo mari jirin meel oo tababar oo nidaam iyo waxaas ma soo mari jirin iskuulkiisi iyo jaamacaddiisi markuu soo dhameeya macalinimadiioo soo geli jiray dadkii rafaado badan iyo wax badan ay soo mareen marka qofkii asoo isku buuqsan iyo asigoo caadi ahayn iyo nidaamkii macalinimo asigoo garanayninoo caruurtii wax u baraya marka taasna waxay sii wax kama bedelayso caruurtii wax la baraya laakiin hadda waxa waaye horta nidaamkii aa la baraa dowladnimadii aa la baraa systemkii aa la baraa macalinkii soo beri markuu u baxo oo caruurtii uu wax baraya asiga oo asina nidaamkii u dejiyo marka once haddii oo waddan waxa waaye ardayda waaye waxbarashada waaye markii hadda macalimiintan la diro oo tuulooyinkii iyo degmooyinkii la geeyo ardaydaas ay soo saari doonaan waxay noqonaysaa arday oo maasha allah macalimiintan cusub ee dhowaanay qaatay wasaaradda waxbarashada hidda iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa intooda badan ka howlgeli doona iskuullada dowladda ee degmooyinka iyo deegaanada gobolada hiiraan iyo shabeellada dhexe kuwaasoo door muhiima ka qaadan doona sidii loo soo saari lahaa jiil mustaqbalka dalka anfaca